asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aynu hadba dhinac ka soo qabanno innagoo rabna inaan haddii eebba idmahayo ama saddexley u soo dhigno ama aanu sheeko u soo dhigno ama lixley iyo afarley mid ka mid ah aynu u soo qabanno waana xubinta murtida maanta ee aan jecel lahay iyadoo mar isku rarana inaan keenno marna kala ridan inaan keenno marna haddii ilaahay kuu idmahayo iyadoo israfiiqsanaysa inaan keenno waana xubinta murtida maanta ee hadba dhinac u dhacda markaan ku leeyahay hadba dhinac bay u dhacdaa kolba weji hor leh oon wejigii hore ee hadda aad ka hadashay ama shalay aad dhegaysatay weji aan ahayn oo ka bedelan xubinta keenta weeye ama xubinta tusaale kaa siinaysaa wax fara badan oo noloshii hore iyo midda maanta iyo midda dambaba laga yaabo inay wax un kaaga bidhin karaan ama ay wax un kaaga bidhiiqin karaan xubinteennan maantana idamkii iyobe waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennaas muhiimkaa mid ka mida waana xubinteennaas murtida maanta middeennan maantana waxaa la yidhi saddex mid ahow waxaa la yidhi saddex mid ahow marka lagu leeyahay saddex mid ahow dadku saddex nooc oo dadka laga rabo mid ka mida ahow haddaan saddexdaa midna ahaanayn dee waxaa tahay weeye midaan qoor iyo xero lahaynoo wuxunbaad boyd faruuraysaa ama waa dac faruuraysaa ama maaragtay ganfaganfaysi baad ku jirtaa ayay u dhigan tahay oo macnaha hadalku u dhacahayaa waxaa lagu yidhi saddex mid ahow talakeen ahow ama tala raac ahow ama toosane ahow saddexdaas mid ahow ayay xubinteennan murtidu ku leedahay waa xubinta koowaade waxaa lagu yidhi talakeen ahow qof tale wanaagsan keena oo taladiisu ay tahay mid uu iska badaa isaga inay maaragtay dhib u keentee ummadda kale xitaa inaan dhib soo gaadhin mid ka taliya oo wanaagga ummadda taladeedii ku fiicnayd ama u toosnayd ama dadku ay raaci lahaayeen ee saxnayd ee aakhriya adduunba dadka waxu tari lahayd oo tala noocaasa mid keena noqo ayaa lagu yidhi oo ahow ahow mid tala wanaagsan keena ujeeddadu waa sidaas waa midda koowaad waa midda labaadee ama tala raac ahow ama mid raaca taladaa wanaagsan ee qofkan wanaagsan uu soo dhigay ama taladaa wanaagsanee ummadda iyo dalkeeda iyo diinteeda iyo dadkeedaba danta u ah mid raaca oo qaata sida loo soo bandhigay ee maaragtay hagaagsan ee loo horkeenay ama loola jeclaystay mid u jeclaystoo taladaa iyadaa raaca noqo ayaa lagu yidhi oo aan ahayn mid ka labalabeeya ama bowd faruuro taladaas iyadaa ama warmeeya ama guba ama maaragtay deeb marya taaha noqon baa lagu yidhi waa middaa saddexaade waxaa lagu yidhi toosane ahow toosane ahow maxay tahay toosane ahow waxaa weeye mar haddaadan adigu tala keenaynin talana raacayn mid dhib geysta ha noqon mid dhib keena oo ummadda dhibaato geliya oo dadka colaad geliya oo dadka boob geliya oo dadka maaragtay wax dhibaateeya iyaga ama rafaadiya ama hoog iyo ba' ku riixa mid keena ama la soo shirtaga ama keena oo isagu soo dawara ha noqon ayaa lagu yidhi bal u fiirso haddaadan mar talakeenkii ahayn oo tala wanaagsan dadkan aadan u haynin ama aadan taladii wanaagsanayd ee la keenay ee mid kaa fiican adiga uu keenay aadan raacaynin adigu mid toosan noqo haddiise tala wanaagsanna aadan keenaynin taladii wanaagsaneeda la keenayna aadan raacaynin mid toosanna aadan ahayn maxaad noqonaysaa halkaa waxaad ka aragtaa kaas isagu inuu yahay mid dhibaato socota ah oo maaragtay mid nolosha caadiga ah dadka dhibaato u keenahaya oo ah midka colaadaha dadka u soo jiidahaya oo ah midka masuqmaasuqa keenahaya oo ah midka khayaanadii boodfaruurka keenahaya oo ah midka dibudhaca keenahaya oo ah midka isdilka iyo iskudirka keenahaya kaas ha noqon baa lagu yidhi mar haddaadan labadaa hore ee midna talada fiican keena midna raacay ahayn aduu daru midka dadka dhibaateeya ha noqon taasaa lagaaga digay xubintan waxayna leedahay saddex mid ahow talakeen ahow ama tala raac ahow ama toosane ahow allahna waafajiyo inaan noqonno kuwa danahooda si toosa uga fakera maahmaahda maantaan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka iibi waxaa la yidhi muraadkiisa gefe mooradiisa ma gefo muraadkiisa gefe mooradiisa ma gefo